runtii adaa umaasan tihiin adaan ugu faraxsanahay inaad maanta aad u gudbisaan bulshada fariintii maanta madaxweynaha uu u jeediyey dhalinyarada iyo iyo qeybaha kale ee isboortiga iyo fanaaniinta runtii maanta kulanka wuxuu ahaa kulan looga hadlaayay in aragti midaysan laga qaato habkii dadka loo wacyigelin lahaa ama dhinaca ammaanka magaalada baydhabo iyo guud ahaan deegaanada koonfur galbeed isla markaasna dhalinyarada gudiyada dhalinyarada oo golayaasha dhalinyarada iyo kuwa isboortiga iyo fanaaniinta intaba ay ay ay hoos aga xariiqi lahaayeen sidii loogaba tegi lahaa nabadgelyo xumada ka jirta deegaanadan oo ay sababta u yihiin qoryahan nabadgelka oo biyaan dambe qaracyo iyo iyo dhibaateyaa u hayay dadka ku nool deegaanada koonfur galbeed saacadu wasiir waa gartay waxaa sheegtay ururka dhallinyarada iyo fanaaniinta madaxweynaha kulanka uu la qaatay uu ka mid ah waxyaabaha uu kala hadlayay arrimaha ammaanka marka dhalinyaradu maxay tahay waxyaabaha fariinta ay u gudbiyeen madaxweynaha
madaxweynaha sidaa fariin gaarsiiyey dhalinyarada si ay iyaguna dacweynta dhalinyarada koonfur galbeed ay u gaarsiiyaan fariintaas oo ahayd in meel walba ka wada jeesto sidii loo cirab tiri lahaa qolyaha nabadiidka ah dhibaatada ka wada deegaanada koonfur galbeed waana waana qaadan lahaa mubdaiyan in qof walba oo dhalinyaro ah uu qeyb ka qaato sidii loola dirin lahaa
waa gartay marka in badan dhallinyarada ku nool deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya sida la ogyahay ma jiraan waxyaaba ay iminka ay ku midaysan yihiin marka arrimahaasi sidii la ysku midayn lahaa dhalinyarada la ysku xiri lahaa ma laga hadlay madaxweyneha arrimahaasi ma ka hadlay
runtii kulanku waa kulan laga hadlayo arrimaha ammaanka haddaan usoo noqdo arrintaad sheegtayna annagu intaan ognahay kawasaarad ahaan annagaa ka mas-uula arrimaha dhalinyarada iyo isboortiga koonfur galbeed dhalinyaradana intooda badan way dhisan yihiin golgaalan u dhisan waxaa jiro ururo madax banaan oo dhalinyaraa jira waxaa jiro guddiga midowda ardayda koonfur galbeedaa jiro saada oo ay xubno ka yihiin dhalinta waxbaratay oo heerka jaamacadeed iyo dugsiyada sare ah intaba intaan ognahay waa midaysan yihiin wayna abaabulan yihiin waa karta marka ayagu dhalinyarada fariinta uu madaxweynaha usoo diray ah waxaa sheegtay kulanka oo dhan oo ku saabsanaa amniga iyo la dagaalanka ururka al-shabaab maxay ka yidhaahdeen ayaga dhankooda siday uga qayb qaadan karaan sugidda amniga guud deegaanada koonfur galbeed soomaaliya
runtii arrimaha ammaanka waa mid qof walba taabanaysa oo oo ku nool deegaanada koonfur galbeed guud ahaana soomaaliya qof walba oo ku nool deegaanadaana wuxuu ku qasban yahay inuu ammaanka ka qayb qaato sidii ammaanka loo sugi lahaa qorahan loo soo dhici lahaa wayna soo dhaweeyeen waxayna cod dheer ku sheegeen inay abaabulka iyo wacyigelinta bulshada ee loogu soo horjeedo qolyaha nabadiidka ay qaybta hore ka yihiin waa gartay in badan fanaaniinta waxay dhinaca ammaanka iyo baraarujinta kaga qayb qaataan dhinaca iyo fanka iyo sugaanta ka buruqanaysa fanaaniinta ku nool deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ma haystaan qalab ku filan iyo taageero ballaaran iyo daryeel dhinaca marka arrimahaasi ma laga hadlay sida suuragalnimada ay tahay dadkaasi ay u helaan si ay ayaguna bulshada ay u gudbiyaan fariinta wanaagsan
runtii horta waa waa jirtaa dhibaatadaas iyo duruufahaas iyo baahiyahaas waa jiraan laakiinse waxay dhahaan soomaalida waxay dhahdaa sal fadhiyaa suuf jiiba waa in horta nabadgelyo la helaa qofka fanaanka ah ee la qabo bulshadana wacyigeliyo oo wacyigelintiisa ugu gudbiyo dhinaca suugaanta ah hadduusanba meel uu dadku ku wacyigeliyo iyo environment oo dadku ku wacyigeliyo aysan jirinba oo ay nimankan araglainayaan qaab kastoo loo keena mahanama dhalinayo marka waa in meel salka la dhigo oo bulshada koonfur galbeed ay salka dhigaan oo nabdoon laga shaqeeyo waayo marka qof walba oo koonfur galbeed ku nool ha ahaada fanaan ama qofka ahaada waxaa waajib ku yahay waxaa waajib ku ah inuu arrintaada ka shaqeeyo fanaaniinta waxaa waajib ku ah hadday qaab haystaan haddaysan qalab haysanba in codkooda ay ku gaarsiiyaan hadday ahaan suugaan hadday ahaan lahayd gabayo hadday ahaan lahayd maxaa la yihahdaa orax kaleba si kasta ay ku gaarsiin karaan wacyigelinta iyo abaabulka bulshada inay gaarsiiyaan waa gartay een, kulankan waxaan filayaa in wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha koonfur galbeed soomaaliya ay soo qaban qaabisay marka e, wasaaraddaadii een, ma wadaa qorshe ku aadan een, dhallinyarada ku nool bakool oo kale iyo shabeellada hoose inaad madaxweynaha aad la kulan siido oo ay kala een, uu kala hadlo arrimaha ammaanka iyo horumarka dhallinyarada waa waa wadnaa waa teginaa anaga madaxweynaha waa gobolka bakooda cudr waan tegi doonaa shan labaatan waa tegi doonaa hadii lahaydmo meel walba bulshada ay joogtana waa laala kulmi doonaa dhalinyaradana waa qaybta ugu muhiimsan bulshada ay wax ka bedeli karaan dhalinyarada ayaga ayaa wax bedeli kara ayaga ayaa saameynta ugu badan ay ay ku yeelanaysa dhibaatadaas meeha uu qarax ka dhaha inta qaraxda dhiga oo qaraxaasi ku dhaha inta badan ee ma dhaawacmaysa hadda badaysa waa ayaga ninka dhibaatada geysanaya ee lasoo isticmaalayo la adeegsanaya waa iyaga marka maadaama dhibaatada mar waliba ayaga ku dhacayso waxaa waajib ku ah inay meel kastay joogaan ay arrintaa nagala shaqeeyaan annaguna waa cagsinaa meel kastay joogaan oo koonfurka basinada okay kulankaasi dhallinyarada een, maanta madaxweyne aad la kulansay yaa kaloo goobjoog ka ahaa een, qorshihiisa ma ku jiraan in een, saddexda gobol dhallinyarada ku nool deegaanada koonfur galbeed soomaaliya la isku keeno een, gebi ahaanba een, ah, loo een, loo sheego dowladnimada ina- inay ka qayb qaataan horumarka iyo amniga
horta anagaa kusaabsan waxaa guddoomiyooka ahaa guddoomiyaha degmada oo runtii qayb ka ah asaga magaalada koonfur galbeed isla markaasna ah inta badan guddoomiyaha aada u isniin ku dhow ama shaksi ku dhow ama la shaqeeya wasaaradda oo runtii talooyin haday ahaan lahayd haday ahaan lahayd maxaa la yidhahdaa fikrado haday ahaan lahayd waxqabad intaba la wadaago wasaaradda wuu ku casuulnaa maadaama waxaa lagaan lahay ammaanka degmada baydhabo in haddana isaga si gaara ishu khuseynaysa goobjoog ayuu ka ahaa waxaa kaloo qayb ka ahaa wiiska haweenka wasaaradda waxbarashada iyo wiiska haweenka wasaaradda warfaafinta oo ay si gaara ukhuseysay arrimaha fanaaniinta midda kale oo ah dhalinyarada koonfurta badi meel layskugu keeno dhalinyarada koonfurta beed way abaabulo yihiin way disho yihiin goryaalaha u dhisan gobol walbana waxaa dhisan golo heer gobol ah waxaa dhisan golo heer dowlad goboleed ah intaba waa u dhishan yihiin marka golo walba waxaa laga rabaa meesha ay joogto inay inay inay abaabul ka gasho hawshaana ay ay safka hore ka gasho Een, ugu dambeyntii dhallinyarada caawa kaa dhegaysanaya gobolka baa idaacadda raadi baydhaba kuwa aan u suuragelin in madaxweynaha ay la kulmaan een, maxaad fariidaad gaarsiin leed
waxaan gaarsiinaynaa fariintaan gaarsiinaha waa waay waa fariintii maanta aan dhalinyarada u sheegtay oo madaxweynaha u sheegay oo ay in ay qayb ka noqdaan nimankan cagawaa ee ummadda dhibaateynaya sidii loo cirtiri lahaa oo qof walba oo dhalinyaro oo ku nool magaalada baydhabo iyo guud ahaan koonfur galbeedba oo hormuud ka noqdo sidii ammaan iyo xasilooni dhabac looga heli lahaa degmada baydhabo iyo guud ahaan koonfur galbeedba